magaalada kismaayo ayaa laga daafuray maqaayad cusub oo loogu magacdaray bayruud kofe taas oo ay hirgeliyeen dhallinyaro ku dhiiraday in ay fursad ganacsi ka samaystaan magaaladaasi dhallinyaradan oo isxilqaamay ayaa doonaya inay nolol maalmeed ka helaan maqaayadan cusub taasi oo bulshada ay baahi badan u qabeen aadan sahal cali oo ku hadlayay afka milkiilayaasha maqaayadan ayaa ka waramaya sababta dhallinyaradan ay u hirgeliyeen ganacsigan bayruud kafeteria ee bakari waxaa weeyey ganacsi cusub oo ku soo kordhay magaalada kismaayo waa ganacsi ay bilaabeen dhallinyaro da'yar ah oo aragtay baahida loo qabo ganacsiga noocan meel lagu cawaysto amni ah xaafad nafis ah oo aanan ahayn isku raranta meelaha kale ayagoonan cid kale taageero ka helin marka waxaan filayaa magaalada kismaayo waa ammaan howlo badan baa ka socda ganacsi fara badan baa ka socda insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in lagu dayan doono kastoo markana waxay helayaan sarvice aad iyo aad u ballaaran gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland mukhtaar sheekh axmed iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga jubbaland ibraahim xasan ayaa bogaadiyey doorka horumarinta ganacsiga ay ka qaadanayaan dhallinyaradan bayruud kafeteri oo ku soo biirtay kismaayo ganacsigeeda waxaan aad ugu faraxsannahay dhallinyaro yaryar ee maanta rabta inay urkaac iyo ganacsi sameeyaan runtii marka la fiiriyo maanta meeshaa ganacsiga laga furay waa xaafadda ugu habboon ilaa hadda aan lahayn meel shaah laga cabo meel la fadhiisto maanta waxaan aad ugu faraxsannahay laamiga cusbaay oo halka laga sameeyey iyo meeshaa wanaagsan ee laga sameeyey annaga haddaan nahay rugta ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga waxaan aad u soo dhowaynaynaa ganacsatada cusub ee dhallinyarada ah ee ku soo biiraysa ganacsiga runtii marka la fiiriyo ganacsatada cusub qofka inuu shaqaysto wax ugu wanaagsan waay kismaayo waxay aad ugu liidatay meelaha noocaas ah runtii marka la fiiriyo galabta wax aad loogu farxo waay inaan maanta daafurnay ama aan maanta xarig ka jirnay maqaayadan cusub beyruud cafe waan ku faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay weliba dhallinyarada isbiirsaday iyaga intay soo aruursaday ay is aruuriyeen fikradan cusub ay magaalada ku soo kordhiyeen runtii waana meesha keliya loo baahna kismaayo uma malaynayo noocan iyo barnaamijkan iyo iskishinada ay leedahay maqaayadani inay kismaayo ay ku taalo waana ku faraxsanahay dhammaan maqaayadan cusub ayaa door ka qaadan doonto in bulshada magaalada kismaayo ay wakhti ku qaataan iyadoo sidoo kale ay fursad shaqo ka heli doonaan dhallinyaro kale kuwaasi oo bartay xirfadda samaynta kofeega karinta cuntooyinka iyo samaynta cabitaanada